dhinaca kalena abaaraha ayaa laga soo sheegayaa deegaanka jubbada hoose gaar ahaana nawaaxiga degmada afmadow waxaana la sheegay in ay galaafteen xoolo aad u badan oo lo u badan waxaana laga cabsi qabaa in dad badani ay oon iyo ahraad halkaasi ugu dhintaan baqyada maamulka iyo bulshada degmada afmadow ayaa ahaa kuwa waayadii dambe sii kordhayay wadooyinka u dhexeeya afmadow iyo kismaayo ayaa waxaa daadsan xoolo badan oo abaartu markaasi ay dishay waryaha v o eda ee kismaayo aadan maxamed ayaa warkan noo soo diray abaarahan oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo duunyada ku nool deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose gaar ahaana degmada afmadow iyo nawaaxigeeda ayaa waxaa lagu soo waramayaa in xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka xoolo u badan lo ayaa daadsan hareeraha wadooyinka ee inta u dhexaysa afmadow iyo qooqaani sida dadka deegaanku ay v o a u sheegeen cabdiqaadir sheekh rashiid oo ka mid a dadka ay sida gaarka ahi ay abaartu u saamaysay islamar ahaantaana xoolihii ugu badnaa ee uga leedeen ayaa v o a uga waramay sida abaartu ay u saamaysay dadka ku dhaqan afmadow iyo nawaaxigeeda meeshaa dhibaato weyn ayaa ka dhacday xagga lo iyo ari ayaga waa laga farxashay oo markaas qaymayso iyo waktiga lagu jirayo sida ay hadda marayso geelina weli waa si aad buu nuglaaday oo hadduu bilaabayaa maaragtay waxaa yaraaday biyihiina waa ka fogaadeen baadkina waa yaraaday geelina haddaba dabada la hayaa xaaladiisa isma saarna wadada aasmadow ka soo baxdo kismaayo timaado oo banaan jiira marto diif tagto gaariga meel uu ka maro looda baktiyeedu leeyahay xaggana saas oo kale dhoobay taabdaa ilaa iyo gorsha waa sidaas marka dhibka jira waxaa weeye saddexdii sano u dambaysay roobabka ayaa yaraa golalkii loo baxsan jira oo cooska keedkaa ka bixi jira oo baabuurta biyaha lagu waraabsan jiray coos kama bixin xoolana haddee kumayaal neef oo wax gacan lagu saaday oo bini aadamkuud iyo ma deeqi karto mashquulkaas ayaa dhacay haddee ilaahay unbaa looga dacwoonayaa dadka qaarkiis meelaha qaar oo agagaarka degmooyinka ama tuulooyinka admadu hoostale ee xukunto meelaha qaar dadkii iyada intay xaaladooda adkaato lagaba samray ayaa dadka qeybqeyl ku jira dadadkoo kooban oo hadda ilaahay u wax siiye oo wax sadaqaysanaya ayaa hadda baabuur biyo ku geygeynayo oo duurka dadka ku waraabinaya allah barakeeyo guddoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cabdulaahi ayaa dhankiisa v o a uga warramay saameynta abaaruhu ay ku yeesheen dadka iyo duunyada ee ku nool deegaanada gobolka jubbada hoose gaar ahaana degmada afmadow iyo nawaaxigeeda xaqiiqada waxaa weeyaan abaartii way saamaysay degmada afmadow iyo jubbada hoose oo dhanba runtii wakhtigan xaadirkaan kula hadlayo loodina way dhimanaysaa ariga waa dhimanayaa dadkina waa ooman yahay xoolihii u gadmayeyna waa xoolaha dhimanayo weyaan dadku waxba ma haystaan hadday noqon lahayd raashin iyo lacagay wax ku gataan ma haystaan biyona ma haystaan oo haddadan aan kula hadlayo shalay ugu dambaysay sideed tuulo ayaan biyo geynay maantana intaa in laeg in biyo la geeyaan rajaynayna haddii ilaaha yidhaaho marka waxaa weeyaan xaaladda xaalad deg degaan ku jirnaa xaalad adag oo ay dadku iyo xoolihiiba ay saamaysay baan ku jirnaa abaartu abaartu abaartu way xun tahay runtii waa waa waxaad moodaa in la yar la isahashaday marka waxa dhammaanayo waa nugalkii weeyaan loodii iyo arigii iyo dadku waxay haystaana inta badan waa ma gobolkan jubbada hoose waxa la dhaqto waa lo weeyaan iyo ari waxa soo raaco geela geela waa roonyahay isaga geela weli geed geedmadowgiidu iska daaqaya laakiin loodii waxay daaqto ma laha tiitiin bay cunaysay baryahan oo dhan looda tiitiin bay cunaysay tiitiinkana waa ka dhammaaday xitaa dadkii dadkii looda lahaa ee looda badan lahaa ama boqolaalka lahaa ayaa waxaa laga leeyahay hadda fifty forty percent fifty percent aa la maraya waxaa ka dhimanayo welina waxaa lagu jiraa xagaa waad garan kartaa dadkina waxay gataanna malaha sidaan hore kugu sheegay marka oo lacag ma haystaan marka dhan walba dhan walba dhibaataa ka jirta oo xagga xagga nolosha oo dhan ah oo abaartu ay saamaysay sidoo kale guddoomiyaha degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa baaq u jeediyey dowladda federaalka maamulka jubbaland iyo hay-adaha deeqbixiyaasha iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed in gurmad biyo dhaamina lala gaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen oo uu sheegay in xilligan ay qarka u saaran yihiin in dad iyo dunyaba ay ku leedaan abaarahaasi baaq baan waxaan u jeedinayaa dowlad dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka iyo ummadda soomaaliyeed cid kasta oo oo islaama oo damiir leh oo soomaalinimo ay ku jirto ummaddanu way dhibaataysan tahay degma kismaayo degma badhaadhe degma afmadow jubbada hoose waxaa weeyaan dhibaata ka jirtaa waxaa weeye xoolihii waa dhammaanayaan xoolihii baa dhimanaya degmadan afmadow haddeer loodii ka timid awal waxaa dulsaar isku ahayd tii ka timid kenya n f d hadday noqon lahayd ceel waaq wajeer hadday ceelwaq noqon laheed wajeer noqon laheed gaarisa noqon laheed ilaa badhaadhay loodii aaday way dhimanaysaa halkan way ku dhammaanaysaa marka waxa weeyaan dadku looday ku noolaayeen xoolahay ku noolaan xoolihii baa dhammaanaya dadku marka waxay ku noolaadaan ma helayaan marka waxaa weeyaan gargaar deg deg ah hadday noqon laheed dowladda jubbaland hadday noqon laheed dowladda federaalka hadday noqon laheed hay-adaha caalamiga gargaar deg deg ah ummaddan ay u baahan tahay hadduu xitaa roobdoo dadku waa dhibaataysan yahi waayo xoolihii xoolihii waa ka dhammaanayaan sanadihii ugu dambeeyey oo gobolka aan roobab xoogan ka di'in ayaa sabab u ah abaarta xoogan iyadoona xoolihii ugu badnaa ee lo ahi ay ku leedeen abaarahaasi mana jirtay ilaa iyo hadda cid si gaara ugu gurmatay dadka abaartu ay sida weyn u saamaysay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo